Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa caawa kormeero waxa uu ku marayaa qaar ka mid a isgoysyada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kormeerkan ra-iisul wasaaruhu uu ku marayo qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ah kormeero uu ku kurgalayo xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho iyo howlgallada ciidamada ammaanku ay ka wadaan qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaaraha ayaa afur lagu sameeyey isgoyska kiilomitir four ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Islow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in amar lagu siiyey in la kormeero xarumaha ciidan ee magaalada Muqdisho iyo qaabka loo sugayo ammaanka dalka.
in fursadda ilaahna siiyey inaan ku afurno ciidamadeenna qalabka sido aan la afurno aan ku afurno meel bannaan ah saan hore u ballan qaadnay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hore ay u ballan qaadeen inaanu guryaha ku jiri doonin aan ciidamada la qaybsanno dhibkay qabaan marka ballanti waa ka soo baxnay alla waxaan ka baryaynaa inta dhammi ilaah nagu waafajiyo wasiiraddeenna way mahadsan tahay khadiijo maxamed deere sidoo kale wasiir ku-xigeenka axmed cumar isla wuu mahadsan yahay ee afurkan noo soo sameeyeen maanta aad iyo aad ugu mahad celinaynaa mudan- mudan ra-iisul wasaare saan hore u ballanqaadnaa amniga markaan ka shaqayna guryaheenna joogi doono waa naga dhab waa naga ballan dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shacabka ugu baaqay in dowladda lagala shaqeeyo sugidda ammaanka caasimadda waxaana uu ciidamada ugu baaqay in dhankoodana ay gacan siiyaan dadka shacabka ah.
waxaan aad ugu faraxsannahay inaan caawa idiin nimid ee, oon idinla afurnay in iyadoo ay ramadaan tahay oo aad og tihiin taariikhda magaalada muqdisho aan jidadka magaalada muqdisho bannaanka meel ka mid ah aan ku afurayno annagoo madaxda qaranka ah waa runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo shacabka soomaaliyeed fadlan la shaqeeya ciidamada qalabka sida soo sheega meeshii aad wax ka dareentaan ciidamadana waxaan leeyahay amniga waxaad sugaysaan waa dadkiinna waa shacabkiinna marka aad shacabka ag guryahooda tegaysaan aad ha loo ixtiraamo laakiin dadka soomaaliyeed oo kulligeen waxaa nagu waajiba inaan jid walba u soo baxno inaan ciidamada la afurno inaan garab istaagno inaan markay socdaan biyaha iyo caanaha ka daba qaadno sababtoo ah amni la'aan waa horumar la'aan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka soconaya howlgallo aad u ballaaran oo ay wadaan ciidamada ammaanka howlgalladan ayaa ah kuwo lagu aruurinayo hubka magaalada muqdisho iyadoo dhanka kalena lagu sugayo ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho xasan maxamed samatare cawki warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho